is a lie. Them other girls can't compete with mine.
waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan o aad nagala socotaan v o a somaly com ramadaan wanaagsan duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah bisha abril waa toban sanadka waa laba kun saddex iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caasho ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhallinyaro baratay cilmiga beeraha iyo xoolaha oo magaalada beledweyne ka hirgeliyey xarumo lagu iibiyo dawooyinka xoolaha iyo kuwa beeraha daawadaas ayaan iibinaa waxaa dadka heermey ama loo yaqaano reer guuraaga ayaa si fiican noogu xidhan dadkaasaa naga qaato dad idinka xoolaha ku jirin yihiin sida miyiga iyo magaaladoo kale asigana taburucaad u sameeya oo xoolaha u daaweeya marka barnaamijkaas daawada ah waa mid aad iyo aad u fiican
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dhallinyaro ku dhaqan deegaanka kalabayr ee gobolka sool oo u istaagay uu gargaaridda dadkii ka soo barakacay colaadda magaalada laascaanood kaalimihii qasiidooyinka iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo dowladda maraykanka ayaa qiimaynaysa sida dokumentiyo sir xasaasi ah oo la dusiyey ay u saameyn karaan amniga qaranka waxaa sidaasi axaddii sheegtay wasaaradda difaaca maraykanka ee bentagonka dokumentiyada la dusiyey oo ay baarayso waaxda cadaaladda ayaa waxa ay u muuqdaan in ay ku jiraan qiimayn iyo warbixinno sirdoon oo qarsoodi ah oo aan taabanayn oo keliya ukrain iyo ruushka balse falanqaynaya xulafada maraykanka inkastoo waaxda difaaca ay weli baarayso sax ahaanshiyaha dokumentiyada oo wareegaya baraha bulshada haddana waxa ay u muuqdaan sida hadalka loo dhigay in ay ku jiraan xogo aad sir iyo xasaasi u ah sida ay sheegtay xogayaha warbaahinta ee bentagonka waaxda cadaaladda ayaa sabtidii waxa ay sheegtay in ay arrintani xiriir kala samaysay waaxda difaaca islamarkaana la furay baaritaan ururka iskaashiga caalamka ee loo soo gaabiyo o i c oo ah urur caalami ah oo islaami ah oo fadhigeedu yahay dalka sacuudi arabiya ayaa waxa ay cambaaraysay rabshadihii lagu bartilmaameedsaday muslimiinta ku nool gobollo kala duwan oo ku yaala dalka hindiya intii lagu guda jiray dabaaldeggii hinduuga ee layidhaahdo ramnavami oo toddobaadkii hore dhacay waxaanay ugu baaqeen dowladda hindiya in ay tallaaba ka qaado dembiilayaasha human rights watch ayaa sidoo kale walaac ka muujisay bayaan ay soo saartay shantii abril in dabaaldegyada hinduuga ee hindiya oo ay sii kordhayso adeegsiga xisbiga talada haya ee hinduuga ee la yidhaahdo baharati jia janaat barti in ay isugu soo ururiyaan codbixiyaasha taas oo horseedaysa kororka rabshadaha ka dhanka ah muslimiinta ee dalka oo dhan hay-adda xuquuqul insaanka ayaa sidoo kale waxa ay xustay in dabaaldegyadani ay ku soo beegmeen bisha barakaysan ee ramadaan dowladda hindiya ayaa waxay cambaaraysay ururka o i c waxaanay sheegtay in bayaankeeda uu muujinayo fikirkeeda halka dhinaca iyo sidoo kale ajandaha ka dhanka ah dalka hindiya sidoo kale isla dalka hindiya diyaarad ay leedahay shirkadda air indiya ayaa waxa ay oo kusii jeeday dalka magaalada london ee dalka britain ayaa waxa ay islamarkaana ka duushay dalka waa magaalada new delhi isniintan ayaa waxaa lagu khasbay in ay ku laabato garoonka diyaaradda sababo la xiriira rakaab sharciga ku xadgudbay bayaan ay soo saartay air indiya ayaa waxaa lagu sheegay in rakaabka uu dhaawac jireed u geystay laba ka mid ah shaqaalaha diyaaradda taasoo keentay in duuliyaha diyaaradda uu ku soo laabto magaalada new delhi mar kale duhur wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan aan ku bilownay magaalada beledweyne waxaa dhallinyaro ka aflaxday jaamacadaha dalka qaar ay bilaabeen kana bilaabeen halkaasi in ay ka sameeyaan ganacsi la xiriira dawooyinka xoolaha iyo beeraha maadaama gobolka uu ka mid yahay kuwa soo saara dalagyada dalka iyo midka xoolaha arrintani ayaa waxaa soo dhoweeyey bulshada qaar ee magaaladaasi ku dhaqan wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan soo diray dhalinyaro badan oo ku nool magaalada beledweyne islamarkaana dhammaystay heerka koowaad ee jaamacadda kuwaasi oo bartay cilmiga xoolaha iyo beeraha ayaa magaalada waxay kusoo kordhiyeen goobo lagu iibiyo dawooyinka xoolaha iyo beeraha maxamed axmed barqadle oo ka mid ah dhalinyarada magaalada beledweyne ee iibiya daawada xoolaha ayaa waxa uu barnaamijka dhalinyarada ee v o a uga waramay shaqa abuurka uu samaystay iyo sida noloshiisa uu uga maareeyo waxaan ka mid ahay dhallinyarada ee wax ku iibiya ee magaalada beledweyne waxaan iibiyaa khaasatan daawada xoolaha waxaan ku iibiyaa meel magaalada ka mida maasha allah wallaahi aad iyo aad bay u fiican tahay markastay min kastay adduunyaduba ay qaybo si ay noqonayso laakiin maasha allah waxaa waaye in daawadaas ayaan iibinaa waxay dadka heermiy ama loo yaqaano reer guuraaga ayaa si fiican nagu xiran dadkaasaa naga qaato dad idinka xoolaha ka jiran yihiin sida miyiga iyo magaaladoo kale asigana taburucaad u sameeyo oo xoolaha u daaweeyo marka barnaamijkaas daawada ah waa mid aad iyo aad u fiican waana ku shaqaysanaa insha allahna waan sii wadi doonaa hadduu leeyahay waxaa igu dheliyey yacnii inaan goobtaa ganacsi furto ina aniga aan yacni mustaqbalkayga in aan aniga aan wax ku qabsado iyo in dadka xoololeyda ah ee laaftooda aan ama miyiga ama magaalada ha ahaado aan isigana aan wax u qabto oo dhanka daawada noocay ahaataba ha ahaatee aan ka caawiyo anigana aan maaragtay aan ilaa iyo steeb steeb aan ugu sii socdo oo ganacsigayga aan saas ugu sii wato intaas ayaa igu dhalis nolosha waa laga maaray karaa waxaa waaye in wax caqabadu ma jiraan maasha allah waay waxaa waaye nolosha qoyska iyo waxyaabo kaloo aniga dhallinyar ahaantayda iyo waxaan ku yidhi waxbarashadayda waxaa waaye aad iyo aad ayaan uga maareeya marka maasha allah waa waxaa waaye waa business aad u fiican maxamed axmed barqadle ayaa waxa uu dhallinyarada soomaaliyeed kula dardaarmay in dalkooda ay imaansadaan haddii ay isku dayaan inay shaqo abuur ka dhex samaystaanna ay u sahlan tahay waxa uu sheegay haddii ay ku fikiri lahaayeen in dalka ay ka dhoofaan dhibaato un ay kala kulmayaan qurbaha wallaahi dhallinyarada kuwa shaqaysta horta waaba alxamdulilahi waxaan leeyahay ayaga aad iyo aada u wanaagsantihiin waxaa waaye in markaad dhoof iyo tahriib iyo meelo qaldan markaad aadi laheedeen weertiina dukoo la joogo wadankiini joogo walaalihiin la joogo shaqaysta waxaan by step by step waay step step baa lagu gaaraa wax ina hal mar layska meelo wax laakiin waxaa waayen waxaan marka hore aanan yaraan lagu soo marin ama duruuf loo soo marin na dhammaan laguma helo soomaalida hore waxaa u tiri shaqo waxay jirtaa dhib dabadeed soomaalida hore aa u dhahdo marka taa haddaan u gudbo dhallinyarada hadda shaqada haysta waxaan leeyahay aaday u mahadsan yihiin waxaa waaye waalidkoodii dalkoodii diintooda waddankooda iyagoo joogo ku shaqaystaan hana ku qancaan wax allaalay waxay haystaan kuwa socdana waxaan leeyahay walaalayaalow waxaa waayen tahriibka iyo socodka badan dhibaatou leeyay adinkana waa arkayseen anigana waa arkayna waxaa ummadayna soomaaliyeed walaalahayna ku qabanay marka waxaan leeyahay kuwa oo socodka ama hadda tegey iyo kuwa hadda socdaba waxaan ku dhiirigelinayaa ama aan kala hadlayaa inay iska dhaafaan ay waddankooda ka shaqaystaan ha saasaan ku dhiirigelinaya in badan oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ayaa waxay ku dhiiradaan in dalkooda ay ka shaqaystaan maadaama fursado badan laga heli karo inkastoo aanu jirin hay-ad shaqaalaysiisa ama shaqo abuur u samaysa dhallinyarada soomaaliyeed waxaana ay isku dayayaan dhallinyaradan in xirfadda ay soo barteen ay shaqo abuur kaga samaystaan deegaanada ay ku nool yihiin xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
aad ayaad u mahadsan tahay xuseen xasan dhaqane weli halkaad nagala socotaana waa tabintayada duhurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington haatanna waa mid ka mid ah qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan
habeenkii qaar alxiraa qur-aankanuu soo degay habeenkii qaar alxiraa qur-aankanuu soo degay aqumanoo rasuulkii qooyaha dhexdoodii aqumanoo rasuulkii qooyaha dhexdoodii ilaawadu ku jiray jibril qayliye ilaawadu ku jiray jibril qayliye qarxadiyo xoogii qowlkii ilaahay qir maxamed uu yidhi qarxadiyo xoogii qowlkii ilaahay qir maxamed uu yidhi nabigu qushuuce bisinka u qabsaday nabigu qushuuce bisinka u qabsaday dabadeed qurquriye aayadihii qur-aanka nabigu qushuuce bisinka u qabsaday nabigu qushuuce bisinka u qabsaday dabadeed qurquriye aayadihii qur-aanka isagoo aan kala qaarin uu qaybshay muslimiinta waa bishii qayrka lahaydo nala siiyey qur-aankee qadirkiina untay uu iblayskii qabire qiimaheeda rabadan yaa qiyaasi karaya waa bishii qayrka lahaydo nala siiyey qur-aankee qadirkiina untay uu iblayskii qabire qiimaheeda rabadan yaa qiyaasi karaya qiimaheeda rabadan yaa qiyaasi karaya qiimaheeda rabadan
duhur wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan haatanna laascaanood colaadaha ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa sababay in dad badan ay ka barakacayaan deegaanadooda kuwaas oo hadda qaarkood barakacayaal ku ah meelo ka mid ah gobolka sool dhallinyaro ka shaqaysa urur maxalli ah ayaa waxay u istaageen sidii intii karaankooda ah ay gargaar ugu fidin lahaayeen qoysas ku soo barakacay deegaanka kalabayr ee gobolka sool wariyaha v o e da cabdikariim olol ayaa la kulmay qaar ka mid a qoysaskaasi warbixintan ayuuna kasoo diray
magaalada kalabaydh ee gobolka sool waxaa ka jira urur dhallinyaraha kaasoo ka shaqeeya arrimaha bulshada ururkan dhallinyarada oo dhowaantan aan la kulanay dhallinyaradaasi ayaa noo sheegay inay arrimaha bulshada iyo nadaafadda ka shaqeeyaan sidoo kalena waxa ay sheegeen in dhibaatooyin dhanka dhaqaalaha sidii deegaanka kalabaydh ay wax uga qaban lahaa inay hortaagan tahay iyadoo magaalada kalabaydh haatan ay marti gelinayso dad kor u dhaafaya labaatan kun oo ka mid a dadka ka barakacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dhallinyaradan oo qaarkood aan la sheekaystay ayaa ka hadlay baahiyaha ugu daran ee haatan ay u baahan yihiin ka dhallinyar ahaan in laga caawiyo axmed maxamuud oo ah guddoomiyaha ururka barwaaqa ayaa ayaa barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a uga waramaya haddaan ka warbixiyo ururka barwaaqo waxa uu taagan yahay ururka barwaaqo waxa uu taagan yahay horumarinta bulshada iyo deegaankooda ururka barwaaqo waxa uu ka shaqeeyaa saddex qodob oo ay iskugu jiraan nadiifinta deegaanka waxbarashada iyo dhirbeerista kow ururka barwaaqo waxa uu waxbaray arday gaadhaysa ilaa toddobaatan arday ilaa siddeetan arday oo iskugu jirta waaweyn iyo yaryar kuwaasoo ah dad waaweyn iyo dad yaryar waxa aan awoodin lacagta fiiga ama waxa ay iskaga bixin lahaayeen waxbarashada ama dadka waaweynaaday oo aan gaadhayn meeshii waxbarashada ururka barwaaqo waxa uu beeray dhir aada u fara badan oo gaadhaysa ilaa laba boqoloo geed ilaa saddex boqoloo geed kuwaasoo geliyey goobo fara badan sida goobaha waxbarashada sida laamiyada sida suuqyada goobaha caafimaadada ururka barwaaqo waxa uu ka shaqeeyey meelo badan oo nadaafadda ah sida baliyada xaafadaha tugaga qashimadu soo galeen ururka barwaaqo caqabadaha ama baahiyaadka uu u baahan yahay waxaa ka mid ah kow horta ma haysto gaari uu ku qaado qashinka labo ururka barwaaqo ma haysto qalabkii nadaafadda ama waxyaabihii waxa uu ku qodi lahaa ama qashinka uu ku xaari lahaa saddex ururka barwaaqo wax taageerida ama cid ka taageertay xagga qalabka ma jirto sidoo kale maxamed cali hayaan guddoomiyaha arrimaha bulshada degmada kalabaydh ayaa isaguna ka hadlay sidii dhallinyaradani loo garab istaagi lahaa ururkan barwaaqo ee degmada kalabaydh in muddo ah buu aas-aasnaa wuxuu soo galay laba doorasho wuxuu la shiray bulshada qaybaheeda kala duwan waxay noo sheegeen mabaadiida iyo waxay ku shaqaynayaan saddex arrimood baana u aas-aasa kow nadaafadda labo dhirbeerista saddex waxbarashada dadka waaweyn ama dadka aqoontoodu ay hoosayso saddexdaa arrimoodba gacantay ku hayaan meel fiicanna way u marayaan intaa haddaan kaga gudbo warbixinta warbixinta hore ee ururka oo aan u gudbo baahiyaadka ururka kow ma laha haamaha lagu kaydiyo qashinka labo godkii qashinka lagu shubi lahaa ma leh saddex gaadhi ka qaada qashinka ma leh gaadhiga hadda baabuurta qaada waa kiraale waa baabuurta shakhsiyaadka gaarkii ay leeyihiin intaa waxaa dheer ma helaan siminaaro iyo xirfado ay saddexdaa howlood ku horumariyaan maxamuud ibraahim aadan oo isagu ah afhayeenka ururkaasi ayaa sheegay in dhaqaala darrada dhallinyarada haysata ay waxyaabo badan u qaban karin haatan oo degmada kalabaydha u baahan tahay in la garab istaago iyadoona dad aad u fara badan ay ku soo carareen
baahiyaha taagan haddaan kaaga warano ururka waxaa ku taagan adigu maadaama de waxaan dad shacabaa yihiin dhallinyaro ay tahay baahiyaha haysta waxa weeye meeshii de gaariga qashinka guraya waa inay gaari bermanaho de hawshan leedahay la helaa gaarigaa ma hayno waa naga maqan yahay goobtii lagu shubi lahaa qashinkana ma hayno labada qodobo waa labada qodob noogu waaweyn dhaqaalihii lagu bixin lahaa haddii gaari la kareyn lahaa iyada lafteeda waa qayb naga maqana aanaan hayn oo naga dhiman iyada laftigeedu waxaa kaloo naga maqan adigu kolley uun aanu tabaynaa waxaa weeye cid naga caawiso kolley gacan naga siisayna ma jirto oo wax nagala qabatay cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
mahadsanid cabdikariim haatanna waa wararkii dhinaca cayaaraha waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilownay dhinaca iyo dalka ingiriiska kooxda liverpool ee kubadda cagta oo waayadan uu xaalka ku xun yahay ayaa xalay taako u dhigtay kooxda arsenaal oo isaga hor yimaadeen kulan ka tirsan horyaalka premier leaga labadan kooxood oo wada ciyaaray kulan adag ayaa waxa uu ka dhacay garoonka anfield waxaana uu kusoo dhammaaday barbaro laba gool iyo laba gool ah iyadoo kooxda arsenaal oo goolasha la hormartay qaybtii hore ay u kala dhaliyeen xidigaheeda kale ah martinelli iyo jesus kooxda arsenaal ayaa u muuqatay mid gacan sarraysay qaybtii hore ee ciyaarta laakiin markii laisugu soo laabtay ayaa kooxda liverpool waxa ay la wareegeen qaybtii dambe ee ciyaarta iyagoo weerar aan kala joogsi lahayn ku hayay goolka kooxda arsenaal liverpool ayaa labada gool iska soo gudday qaybtii dambe ee ciyaarta waxaana u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah maxamed saalax iyo faramino intii ciyaarta ay socotay ayaa kooxda liverpool waxaa loo dhigay goolkulaad waxaana goolkulaadkaasi ka khasaariyey ciyaaryahan maxamed saalax oo gool ka dhinac marsiiyey kooxda liverpool ayaa sidoo kale ku dhowaatay in goolkii badinta ay ka dhaliyaan kooxda arsenaal kadib markii ciyaaryahan kanute uu ku dhowaaday inuu dhaliyo goolkiisii ugu horreeyey ee horyaalka premier leaga laakiin goolhayaha arsenaal oo xalay wacdaro dhigay ayaa ka beeniyey barbarihii xalay ayaa kooxda arsenaal ku keenay in farqigii ay ku hogaaminayeen horyaalka premier leaga oo ahaa siddeed dhibic uu ku soo koobmo lix dhibic waxay hadda urursadeen saddex iyo toddobaatan dhibic waxaa ku soo xigta kooxda manchester city oo hisata toddobiyo labaatan dhibic laakiin kulan baaqi ah gacanta kusii haysataa kaalinta saddexaad ee horyaalka premier leaga waxaa ku jirta kooxda newcastle united oo maalin sii horeysay laba iyo hal oga badisay kooxda branford newcastle ayaa haysata lix iyo konton dhibic waxaa kusoo xigta kooxda manchester united oo isku dhibco yihiin taasoo iyadana farqiga goolasha ugu jirta kaalinta afraad ee kala horeynta horyaalka premier leaga dhinaca iyo dalka sbeinna kooxda real madrid ee kubadda cagta ayaa guuldarro kala kulantay kooxda vilareal oo garoonkooda ay ku martigeliyeen kulanka labadan kooxood oo ahaa mid adag ayaa saddex gool iyo laba waxaa ku badisay kooxda vilareal goolasha laba ka mid ah ayaa waxaa u dhaliyey vilareal ciyaaryahankooda jakuwesa halka goolka kalena uu u dhaliyey luis morales labada gool ay la timid kooxda real madrid waxaa u dhaliyey xidigaheeda kale ah paul torres iyo funichus junior guuldaradii xalay soo gaartay kooxda real madrid ayaana ka dhigan in labaiyo toban dhibic ay ka sarmartay kooxda barcelona oo maanta fursad u haysata inay gaarsiiso ilaa iyo shan iyo toban dhibic farqiga hogaanka horyaalka la liiga haddii ay ka badiyaan kooxda kirona oo garoonkooda ay ku martigeliyeen kulamada kale ee ka tirsan horyaalka laliiga ee xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ah kii barbaraha saddexda iyo saddexda ay ku kala baxeen kooxaha viladolid iyo real mayorka kooxda almeria ee kubadda cagtana waxay labii hal uga badiyeen kooxda valensiya oo garoonkooda ay ku martigeliyeen kadiisna waxay labii eber uga badisay kooxda real batis oo garoonkooda ay ugu martiyeen mid ka mid ah ciyaartooyda kooxda real batis ayaana kulankaasi calaamada casaanka ah loo taagay kooxda atletic madrid ee kubadda cagtana waxay labii hal uga badiyeen kooxda real valcano oo mid ka mid ah ciyaartooydeeda uu calaamada casaanka ah qaatay wararkeennii cayaarahana waa nagaynta
aad ayaad u mahadsan tahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayuu ahaa oo wararkii dhinaca ciyaarahaas uu kaay soo ururiyey welina waxaad dhegaysanaysaan tabinta iyada duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o a si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada washington bishii barakaysanayd ee ramadaan ayaana weli ku jiraa oo weliba gebagaba hadda ah kusii dhow ilaahay khayrkeeda iyo barakadeeda hana siiyo mid ka mid a qasiidooyinkan idinku talagalna inala dhegaysta
alla waynaa ku soo ishaartee awal iyo aakhir adwaaye allaha waynaa ku soo ishaartee ambiyaashaa tahay imaamkood axmed qabseelka maa la uume ambiyaashaa tahay imaamkood axmed qabseelka maa la صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد ismadaada urkee ku yaale axmed ammaanta ku oomi maaye ismadaada urkee ku yaale axmed ammaanta ku oomi maaye asal samow aamina igaarteed adiga haawa imaam jabriile asal samow aamina igaarteed adiga haawa imaam jabriile صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد
guud ahaan baahinteennii duhurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a ayaa intaasi ku eg waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah xaashi ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii aan laydmo waxaan dhammaantiin idin leenahay ramadaan mubaarak